Cusbitaalka Hargeysa International oo kaashanaya dalka Kuwait ayaa adeeg caafimaad oo bilaash ah u sameeyay dadka danyarta ah ee ku nool deegaamadaasi. Adeegan caafimaad ayaa ka koobnaa baaris lagu sameeyay hooyooyinka uurka leh iyo daaweyn bilaash ah oo la siiyay dadka bukaanka ah. Xuseen Jaamac Cali, agaasimaha Cusbitaalka International, ayaa sharaxaad ka bixiyay adeegyada caafimaad ee ay sameeyeen.
cusbitaalka international hosbital waxa uu fulinaya adeeg caafimaad oo bilaasha uu ka fulinaya xaafadda sheekh cumar ee koob iyo soddonka may adeegaasi gebi ahaanba waxa weeyaan mid bilaasha waxa uu ka kooban yahay saddex takhasus oo ah qaybta ciyaalka iyo qaybta dumarka iyo qaybta cudurrada guud iyo wadnaha sidoo kale waxaan eh, maanta soo nala socda oo aanu bixinaynaa dawada oo iyaduna ah gebi ahaanba mid ah bilaash waxaan ugu talagalnay in maalinta isniinta la soo xawiilo bukaanada u baahan shaybaadho dheeraada oon maalinta isniinta iyagana si bilaasha cusbitaalka ugu adeegi doono Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Somaliland iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa u mahad celiyay maamulka cusbitaalka Hargeysa International dadaalka ay sameeyeen.
بسم الله الرحمن الرحيم maanta halkan waxaan uga mahadnaqanaa cisbitaalka internationalka oo caawinaya xaafadda sheekh cumar oo dhakhaatiir iskugu jira dayni badiatrig ama dhakhaatiirta caruurta kuwii dumarka dee waa dhakhaatiirta ama dadweynaha u shaqaynaya xaafadooyin dadkooda maasha allah marka waan soo dhaweynaynaa waan u mahadnaqaynaa dhakhaatiirtaas maanta kuliyana maaha dee mar kastan oo kale oo dadkiina caawiya